howlgalkii hore ee admis oo u samaysnaa inuu mas-uuliyadda goobaha ay qabsadeen ku wareejiyaan dowladda federaalka islamarkaana ay la dagaalamaan xarakada mujaahidiinta ayaa fashilmay hiigsigiisii taas oo keentay in shisheeyaha si niyadjab ah magaca ugu bedelaan isla ciidamadaas maadaama aanan la haynin ciidamo soomaaliyeed oo la wareega ammaanka howlgalka ee yusom ee ay meelmariyeen waxaa loogu yeeray golaha ammaanka waxa uu wajahaya aqabad badan oo bannaanka usoo baxay kuwaas oo muujinaya niyadjabka ka haysta shisheeyaha duulaanka soomaaliya caqabada ugu horeysa ayaa ah in dowladaha afrikaanka ay isku haystaan cidda hogaanka qabanaysa iyo tirada askarta ay ku lahaanayaan waxaa jira in badi ciidamada la saxiixay oo tiradoodu ay yar tahay marka loo eego howlgalladii hore oo loo kala sheegay tirada askarta ka kala imaanaysa walow qaarkood oo aanan loo cayimin sida xabashada oo isku aragta inaanan laga xigin wadanka soomaaliya iyo qaar ka mid ah wadamada afrikaanka waxay salugeen qoondada ciidamada laga doonayo walow ay u badan yihiin wadamo ay ciidamo hadda ka joogaan soomaaliya shaqada hortaalana ay tahay inay shaararka u bedelaan askartooda uganda waxay howlgalka ee yusom ee laba iyo tobanka kunoo askari ay ku leedahay toddoba kun oo askari burundina waxay ku leedahay kun iyo konton askari halka jabuuti ay ku leedahay kun iyo siddeed boqol kenya waxay ku leedahay kun iyo afar boqol tirada soo hartayna waxaa loo qeybin doonaa dowladaha kale oo ay masar ka mid tahay wargeyska african intelligency ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha dalka turkiga uu dowladda federaalka gaarsiiyey fariin ah in ciidamada etoobiya laga mid dhigo howlgalka iyadoo markaa laga duulayo heshiiskii ankara oo askarta xabashada etoobiya uu ku tilmaamay kuwa nafur u sameeyey soomaaliya arrintaas oo sidoo kale afkiisa ugu dhawaaqay xasan sheekh maxamuud caqabadaha kale ee hortaagan howlgalka ayaa ah dhanka dhaqaalaha ilaa iyo hadda lama sheegin halka uu ka imaanayo dhaqaalaha iyo biilka ciidamada shisheeye muddada sanadka ah ee loo saxiixay inay soomaaliya joogaan maraykanka wuxuu sheegay inaysan wax dhaqaale ah u haynin howlgalka cusub sidoo kalena waxa uu shirka ka jeediyey in ururka midooda afrika uu isku tashto halka madaxda ururkana ay sheegeen inaysan bixi karin dhaqaalaha howlgalka arrintan waxay muujinaysaa in dowladihii dhaqaalaha ku bixin jiray duulaanka soomaaliya ay maanta quuska taagan yihiin tan oo ka dhigan in howlgalkan uu yahay kii ugu qorshaha liitay ee ay golaha ammaanka ansixiyaan